halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo hirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axaada oo bisha diseembarna ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
umadaa carabta jaamacadda carabta ka mid midka ka ah bacdaada ka ama ka ah xubnaha ka ah wasiiradooda waxbarashada waxaana laga hadlayay mawduuca looga hadlayay wuxuu ahaa sanad walba waxay ka hadlaan mawduuc go-an wuxuu ahaa sanadkan imtixaanada hagaajinta imtixaanada tayaynta imtixaanada isku socodka ardada oo jaamacadda carabta dalalka ka tirsan
wasiirka waxbarashada soomaaliya doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo ka warramaya kulan ay isugu yimaadeen wasiirada waxbarashada ee dalalka ku jira jaamacadda carabta oo ka dhacay magaalada camaan waraysi ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada orowa ee dalka kanada oo uu ka dhacay xalay dilka laba gabdhood oo walaal ah oo meydkooda laga dhex helay gurigooda booliiska markii ay halkaasi yimaadeen tooriyeenna lagu dilay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa maamulka hirshabeelle ka bilaabay howlo jid bannayn ah hawshan ayaa waxaa gacan ka geysanaya qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska u qaabilsan soomaaliya wadooyinkan la bannaynayo ayaa ah kuwa muhiim u ah socodka iyo weliba gaarsiinta gargaarka maamulka hirshabeelle ciidamada burundi ee qaybta ka ah amisom ayaa gacan ka geysan doona hawshan wadooyinka la banaynayo ayaa waxaa ka mid a wadada isku xidha magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi sidoo kale waxaa ka mid a wadada biyacadde iyo jowhar mahadaa iyo ceelbaraf biyacadde ilaa raagaceele iyo wadada raagaceele ilaa iyo muqdisho tegta
heshiisyadii sabtidii laga gaaray sidii dib loogu bilaabi lahaa howsha daadgureynta dadka ka qaxaya magaalada xalab ee wadanka suuriya ayaa la meelmariyey inkastoo aan weli si toosa loo bilaabin daadgureynta qaxootiga iyadoo shacabkii iyo maleeshiyada gudaha magaalada ku xayirnaa ay sugayaan in jid loo furo daadgureyntan ayaa jimcihii joogsatay waxaana la filayaa in ugu yaraan afar kun oo qof ay ka baxaan gudaha magaalada xalab saacadaha soo socda iyadoo aad looga deyrinayo xaaladda magaaladaasi oo ay dagaaladu ka socdeen muddo aad u tiro badan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada ottawa ee dalka kanada waxaa ka dhacay xalay dilka laba gabdhood oo walaalo ah oo meydkooda ay ka dhexeleen boolisku gurigooda markii toorey lagu dilay dadka xaafadda gabdhahan ay ku noolaayeen ayaa aad uga xumaaday falkan booliskuna waxa ay sheegeen in ay weli wadaan baaritaanada waalidiinta gabdhahaasi oo soomaali ah ayaa arintaasi ka hadlay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa saare cabdi axmed kan waxa uu ka dhacay goor habeena gurigii ay degganaayeen gabdhahan isku hooyada iyo isku aabbaha ah iyo qoyskooda mid walba waxaa loogu yimid qolkeedii oo iyadoo meeda laga dhex helay waxaana wacday ciidamada booliiska walaashood oo ka yar gabdhahaasi waxaa jirkooda ku yaalay sida la sheegay tooreeyeen gabdhahan oo magacyadooda lagu kala sheegay asma cabdiraxmaan iyo nasiibo cabdiraxmaan oo labada oo isku xigta ayaa ehelkoodii dadka dariska la ah waxa ay ku sheegeen gabdho aad u da'yaryar islamarkaasina ku xirnaa waalidiintood gaar ahaan hooyadood oo ay la nool yihiin waxbarashadooduna ay fiicneed sidoo kalena xagga akhlaaqdoodu ay wanaagsanayd cabdulqaadir maxamuud maalin oo ku magac dheer ilka case waxa uu ka mid yahay dadka dariska ay yihiin reerkan dhibaatadu ay soo gaartay gabdhahan allah u naxariisto gabdhuhu waxay ahaayeen horta aniga soomaalinimada iyo muslimnimada ka sokow gabdhuhu waxay ahaayeen darisay ila ahaayeen iyo waalidkoodaba muddo badan aan wada deganeen runtii waxay ahaayeen gabdho allah u naxariistee wax bani aadan ku faano oo qurux badan ay ahaayeen dad oo diintana ku xiran waxbarashadana ku xiran waalidkana uroonay ahaayeen arrintaana xalay dhacday arrin lama filaan aheyd runtii aadna communitiga iyo dadka ehelkaaba uga xanuujiday runtiina wax aan hadda sidii ah wax u dhaceen xaqiiqatan lama wada oga laha kolley oo gabdhuhu xala way dhinteen oo marka saddex saac aheyd ayaa la ogaaday inay dhinteen maalinta la dilay waa garta marka ilaa iyo hadda booliiska cid ay qabteen dad loo malaynaa inay ka dambeeyeen geeridooda iyo wax lamida ma jiraan booliisku xalay mar aan meesha booliiska tagnay waxay noo sheegeen inay qabteen qof markaas dhalinyaro ahaay oo tuhum ah inkastoo baaritaan oo ku socdo laakiin kulley oon qofaa la qabtaa lagu yiri hadda oo maaragtay idaacaduhuna sheegeen magaaladan otow inkastoo aanan lagu dhawaaqin si rasmiya oo aan la helin cidda ka dambaysa dilka labadan gabdhood haddana falkan ayaa waxaa booliisku ay u qabteen laba nin oo dhallinyaro ah oo midkood goobta lagu qabtay midka kaleetana dhismaha meelaan sidaas uga fogeyn ay degganaayeen guud ahaan goobta falkan uu ka dhacay ayaa la xiray waxaana ka socday muddo saacadaha baaritaano booliisku ay wadeen guriga ayaa waalidiinta gabdhahan waxa ay kaga maqnaayeen bannaanka marka falkan uu dhacayay siduu ii sheegay cabdulqaadir maxamuud maalin ilkacase ehelku lama joogin kulley waalidka qaarna way maqnaayeen labaduba way ka maqnaayeen guriga hooyadu kulley oo markaa shaqay jirtay laakiin runtii waxa waaye wax oo maaragtay aada u xanuun badan aheyd kulley muslimka iyo dadka soomaalida oo arrintan dhegaysanayana waxaan ka dalbanaya inay waalidka iyo awlaadaas u duceeya inaynu qalbigooda u qabojiyo ku dhintana u naxariisto waa gartay bal marka ciday wax kala dhexeeyeen oo maaragtay looga shakin karo dadkaas booliisku ay qabteenna shaaca ma ka qaadeen xataa magacyadooda iyo waxay yihiin iyo waxa dhan bay ilmaha dhalinyaradaanu dhalinyaro dad wax kala dhexey kareen mamaba ahayn badanaaba ayagoo gurigeyga hormarayaan arki jiray dhalinyaro aada akhlaaq u leh oo maaragtay aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo diintooda ku xiran ahaayeen kulley masiibadan masiibo dhacdo waaye cid hadda oo maaragtay far lagu taago ilaa hadda la sheegana ma jirto kulley xaqiiqduna way soo bixi doontaa laakiin waxaan kuu sheegaa gabdhahana marka ay dhinteen labaduba gabar walba gurigeeda qolka ay ka deganeeday ku dhimatay marka inta aan ka maqlay kulley boliisku noo sheegay waddanka canada labaatankii sane ugu dambeysay waxaa ku soo badanayay magaalooyin ka mida falal dembiyeedyada hase yeeshee hadba gobol ayay ku badnayd marka la eego sanadkii sagaashamaadkii ayaa dilalku waxa ay ku badnaayeen ontaria sanadkii labadii kun ayaa waxaa dilalku ay u wareegeen dhinaca gobolka alberta halka haatanna halka dhowr iyo toban sano kadibna haatan ay dib ugu soo noqonayaan ontaria warbixinada booliiska ee falal dembiyeedyada dilalkan oo aan baaray bogoga booliiska ayaa waxa aan ku ogaaday dhammaan falalkii dilalka ahaa ee dhacay sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ee sii dhammaanaya maalmaha gudahood waxaana laba toddobaad gudahood oo isxigay ku dhacay falal dembiyeedyo dilala oo saddex qofa laga soo bilaabo bishii janaayo tobankeedii ee sanadkan bilowgiisii ayaa waxaa markaasi oo uu dhintay maxamed naji oo ahaa siddeed iyo labaatan sano ilaa iyo shalay oo ay dhinteen labadan gabdhood ee walaalaha ahaa waxa ay booliisku ku sheegeen warbixintooda in tirada dadka rabshadahan ku dhintay kanada gaar ahaana magaalada orowa ay gaarayaan afar iyo labaatan qof ugu yaraan sanadkan dilalka ugu badan ee soomaalida guud ahaan dalka kanada ayaa salka waxa uu ku hayaa kuwa ay isu geysanayaan dhallinyaro yaryar oo soomaali ah oo qaarkood iskoollo dhigta qaarkoodna ay waxbarashadii ka saaqideen kadib markii ay bilaabeen ka ganacsiga maandooriyaha iyo isticmaalka maandooriyaha oo xilliyada qaarkood marka ay xamili waayaan sababta inay geystaan falalka dilalka xabsiyada dalkaasi ayaa waxaa ka buuxaa dhallinyaro da'doodu aysa gaarin intooda badan soddon jiro waxaana waalidiin fara badan ay ku waayeen rabshadahan intii ay socdeen ilmahooda hase yeeshee dhacdadan ugu dambaysa ee labadan gabdhood ay ku dhinteen ayaa bogga warbixinada booliiska ee magaalada orowa waxa aan ku ogaaday in baaritaano weli booliisku ay wadaan sidoo kalena ay waraysiyo la yeesheen ehelada iyo dad ka agdhowaa goobta falkaasi dilka uu ka dhacay guud ahaan soomaalida ku dhaqan magaalada orowa ayaa falkan dil ee labadan gabdhood ee walaalaha waxa ay ku reebtay naxdin aada u weyn aaday u mahadsan tahay saara cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya doctor cabdulqaadir cabdi xaashi ayaa ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada waxbarashada ee dalalka ku jira jaamacadda carabta oo ka dhacay magaalada camaan ee dalka urdun waxa uu sheegay wasiirku in kulamadii ula qaatay dalalka carabta wasiiradooda uu kala hadlay baahida wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ee xilligan iyo ka caawinta ardayda soomaaliyeed marka ay dalkugalka u baahdaan haddaba wasiirka doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo kulamadaasi kadib soo noqday ayaa saare cabdi axmed khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramay zahra waa mahadsantaha walaal shirka ka dhacay magaalada camaan jordan waxaa looga hadlayay waxaa horta isugu yimid wadamada carabta jaamacadda carabta kamid midka ka ah bacdaada ka ama ka ah xubnaha ka ah wasiiradooda waxbarashada waxaana looga hadlayay mawduuca looga hadlayay wuxuu ahaa sanad walba waxay ka hadlaan mawduuc go-an wuxuu ahaa sanadkan imtixaanada hagaajinta imtixaanada taya tayaynta imtixaanada isku socodka ardada oo jaamacadda carabta dalalka ka tirsan ay isku socon karaan oo maxaan ku rahdaa markii ay ka baxaan dugsiyada sare inay jaamacadaha wadamada carabta oo dhan aadi karaan oo la fududay la fududeeyo taasna waxaa ka horreysay oo laga hadlay shahaadada ay la bixinayo inay noqoto shahaado oo tayadeedu sugan tahay integrity-geeduna ama qiimaheeduna macnaha uu sugan yahay oo ay tahay shahaado saxa ay tahay oo maaragtay aan ahayn shahaadooyinka la mucabilo ama la forjirgare forjirga lagu sameeyo waxa la yidhaaho marka tiamku horta saasuu ahaa annaga haddaan soomaaliya nahana waxaanu kala hadalnay in nala ka kaalmeeyo maadaama dalku uu soo kabanayo burbur ka soo kabanayo madbacaddii madbacaddii qaranku ay baaba'day wasaaradda waxbarashadu sideedaba aysan waagii dalku dhisnaa xataa aysan madbacad lahayn lagu sameeyo imtixaanada iyo buugta lagu sameeyo in nala ka kaalmeeyo arrimaha si guudna in soomaaliya loo taageero waa gartay waxaa jooga arday fara badan oo soomaaliyeed wadamada aad tagta qeybo ka mid a bal ardaydaasi waxbarashadooda kuwa aad la kulanta ma jiraan maxay haminayaan ma la kulanta ardayda banaankaas wax ku barato wadamadaas carabta ha zahra waa la kulmay walaal wadanka jordan waxa igu yimid xaruntii shirarka aanu ku shiraynay intaan wada xiriirnay arday markii kow iyo labaatan ahaa laakiin waxay arday u sheegeen ilaa soddon iyo arday ay yihiin aad iyo aad iyo aad baan waxaan ugu farxay runtii ardayda soomaaliyeed oo jooga dalka urdun waa ardo runtii barta mawaadkii annaga aan aad anigu runtii u jeclaa ama wasaarad ahaan u jeclayn in ardadu meel kastoo ay tagaan ay bartaan waa arday u badnaa takhaatiir iyo injineero runtii ardadaas waxaa geeyey intooda badan bangiga islaamkaa geeyey halkaas oo maxanooyinkaa siin jiray oo lacagta ka bixin jiray walow hadda ilaa laba kun iyo labaiyo tobankii wixii ka dambeeyey arrinta ay istaagtay annaguna waxaa rabnaa haddaa la yidhaahdo dowlad ahaan inaan markaan dal ku noqdo aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aan kala hadlo dowlad ahaan sidii bankiga islaamka aan uga codsan lahayn in deeqdaas dib loo furo waayo waxaan aragnay mirahoodii baan aragnay arday soomaaliyeed oo ka faa'iidaystay oo runtii wax bartay oo rag iyo gabdha ah oo qaliin baranaya oo cuduradii kala duwanaa kahortagoodii baranaya oo mutakhasisiin oo inta ka baxay medicinkii caadiga ka baxay takhasusaadkii samaynaya oo aad maaragtay inoo faraxgeliyay baan soo aragnaa marka inaan arrintaas ayagana ardadana waan kala hadlay inaanu maaragtay arrintaas sii wadno inaanu kala hadalno bankiga islaamka ayaan maaragtay ka shaqeynana haddaa la yidhahdo waxaa jirta markaan gudaha wadanka usoo noqono maamul goboleedya ayaa la dhisay maamul goboleed kasta ee waxbarashada gooni ayaa waxay u leeyihiin xubno ugu magacaaban waxaa jiro dalado waxbarasho wadanka ka jira f b n s ayaan xasuustaa daladii ahayd oo waxbarashada soomaaliya waxaa jiro manaahij kala gedisan iskuulla brivate ah xaalada waxbarashada soomaaliya marka la fiiriyo keliya ee dadku ay dhinacyadu ku kala aragti duwan yihiin oo wixii la rabo la sameeyo siday ardayda aad aragtay xataa saameyn ugu yeelatay qofkii ingiliish wax kusoo bartay ama sawaaxil wax kusoo bartay ama luuqado kaleeto markuu tago wadan carbeed suu ula qabsan karaa soo xataa shahaadadiisa waxbarashada iyo heerkiisa hoose uu dhisnaa ama uu fiicnaa marka hore waa su-aal aad u fiican marka hore horta waxaa rabaa inaan sheego inaad waxaad sheegtay wax jira yihiin oo xaqiiqad jirta ay tahay dalku markii uu burburay meel walba qolonba ka dadaashay oo wax ka qabatay oo wax ka bilowday ama wax qolo gaara ha noqdo ama qolo xukuumiya ha noqoto oo maamul meel ka jira ha noqoto maxaan ku rahdaa sidii loo kala horreeyeyba hadda maaragtay puntland iyo somaliland iyo shanta rijin oo kaleo hadda maamulo hadda samaysmay afarta maamulo hadda samaysay gobolka banaadir iyo f b n s iyo kuwo kaloo tiro badan oo maaragtay magacyo kala leh oo dalada oo ama waqooyiga dal ka jira ama koonfurtiisa ka jira ama caasimada ka jira runtiina taas waxay keentay kala qoqo kala qoqobnaan ardadii ayagoo dalkii jooga ay kala qoqoban yihiin fahamkoodii kala duwan yahay mustawihii waxbarashadoodu kala duwan yahay saameynta ay ku yeelanaysa meelaha ay tagaana sida hadda oo dorastayba ay kala duwanaan karto xaqiiqdii waxaa jira ardadu laba nooc wey nooc waxa weeye aan waxba baran oo bug ah ama qoladii waxbaraysa ee khayaaneen oo inta maaragtay labadii bilood labadii biloodba sanad baad ka baxdeen yidhahdeen ay afar sano wixii lagu baran lahaa hal sano ku siiyeen shahaado beena iyo qolo wax kasta mustawigu ahaadee afar sano oo secondariga dhigtay oo maxaan ku irahdaa mustawaha dawliga ha ka hooseeyeen ama ha lamid noqdeene ama ha ku dhawaadeene aan aan dillayn oo fiican baa jira arda aada u fiican oo brilliantan ay kasoo baxaan labada group marka waxa weeye groupkana waxbaran meel walbo ay tagaan way ku dhacaan shalay safaarada masar baan soo maray oo aan airbortka maaragtay safiirka ku kulanay uu iga warramaya dhibaatada haysta ardayda soomaaliyed oo egypt joogta arday maaragtay badan oo maaragtay inta ku yimid shahaadooyin lasoo macabilay waxbarashadii ka haray wasiirka waxbarashada ee soomaaliya doctor cabdiqaadir cabdi xaashi oo khadka telefoonka ugu warramayay sahra cabdi axmed
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan intiinii la socotay idaaacadaheenii shalay waxaa qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaaliya ay soo dhoweeyeen maamul goboleedyada qaarkood koob iyo tobanka xubnood ee kuraasta doorashada la laalay kadib markii musuq maasuq ay ku sheegeen inay ku jireen kuraastaasi guddiga xalinta khilaafaadka federaalka haddaba waxaa jira hogaamiyaasha dhaqanka qaarkood oo iyaguna ka cabanaya guddiga xalinta khilaafaadka oo ay sheegeen inay u gudbiyeen kuraas lagu murmay maamul goboleedka galmudug kuwaasi oo aanan lagu soo darin xilligan kuraasta koob iyo tobanka ah hase yeeshee markii hore loo sheegay in lagu soo darayo ugaas axmed bare cali taakooy oo ka mida soddon iyo shanta oday dhaqan ee saxiixayaasha maamulka galmudug ayaa khadka telefoonka iigu waramay
sahray waxaa dhacay guddigii doorashada ee galmudug sidii sharciga ahayd oo lagu saleeyey doorashada maanta oo ku horbartay qaabkii loogu talagalay baan ergadii u soo xulay ergadii markii aan soo xulay oo foomkii aan soo buuxiyey foomamkiina waa waa waa aan u keenay waa layga qaban waayey bishii octoobar tobankeedii baan soo bixiyey foomkii waa layga qaban waayey saddex jeer markii aan u keenay oo layga qaban waayey yaa waxaa la iyidhi sida aad adigu wadato wax kaaga qaban mayno wixii annagu aan wadanno waxaan rabnaa inaad wax nooga qabato oo ah wax aan ergadii iyo dadkii kursiga ahayn lahayn dad ah yaan rabnaa inaad hadaali kudna ergada le kursiga ama aada soo qortay aad ku buuxiso war waxaa ma suuroobahayaan waatan wixii loogu talagalay iyo sidii aniga shuruucdaa waxa lagu dhisaaya la ii siiyey baan idhi kulli calaa xaal saydiina waa la diiday su ayagu ay samaysteen iyo erge aan ahayn ergadii dadkii kursiga lahaa erge aan ahaynna waa xaalaysteen ayagiina baa dad anba kursiga ahaynna waa soo gud waa soo gudbiyeen bilmatel markaad ka soo qaadto beesha baataanan doole oo kursiga lahayd waxay u xaraysteen erge kale oo ay ka mid tahay reer warsame reer guuleed faarax iyo laba kale yidhaahaa bahaba school waa garta iyo toddoba iyo toban qof oo kale oo ciidan ah intaasay intay xaraysteen bay waxay yidhaaheen haddaa la kuudmahayo taashaa ergadii ah xildhibaankiina waa waa waa waa hebla gabar haddaa la kuudmahayo ka tirsan beesha haddaa la kuudmahayo bahdaana doole waayahay ugaas adigu waxaad ahayd ugaasyadii boqol soddon iyo shanta ee beelaha ee saxiixayaasha sidaadaba kama ada qaybgelin miyaa doorashadii doorashadii waa joogay waaba joogay kama qayb galin waaba joog waaba layga dhacay baan ku idhi waa waa ma- wax iyagu ay wataan bay samaysteen maamulka galmudug baa la wareegay hadaa la kuudaayo mas-uuliyaddii anigu aan lahaa waa gartay marka dadkii aad adigu ugaaska u ahayd ee adiga aad soo gudbinaysay maxaa qabsaday marka waxaa qabsaday waa laga gudbay anigiina waa laga gudbay ergadii erga aan ahaynna waa la xaraysay dad ayagu ay wateenna waa magacaabeen aniguna saxiixaygii iyo wixii hadaa la ku dhacan saxiixay iyo foomamkaygii waa waa haystaa waxaan usoo gudbiyey arrintii guddiga khilaaf guddiga khilaafku markaan usoo gudbiyey arrintii usbaaray in aniga tayada la raaco yuu go-aamiyey markii ay go-aamiyeen kabacdina arrintii waa ka laabteen toodii khaladka ahayd bay saxgareeyeen taasaan ka cabanhaya waa gartay guddiga xalinta khilaafaadka marka arrintaa usoo gudbisay haddii lagaa hoos qaadi waayey guddigii doorashada ee galmudugna ay sidaasi sameeyeen hadda adigu maxaad ee, samaysoo talo ah anigu beesha caalamka oo boqol soddon iyo shantii sixaha xilka u dhiibtay xilkii ay noo dhiibanayna nala ka boobay baan u gudbiya u gudbinahayaa cabashadaydii xadgudubkaygii wixii la igu sameeyey inay wax ka qabtaanna aan doonahaya
ugaas axmed bare cali taakoy oo ka mid ah soddon boqol soddon iyo shanta oday ee saxiixayaasha maamulka galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ah iigu waramaya halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington
xidhiidhka kubadda cagta ee caalamiga ee fifa ayaa jabuuti ka bilaabay aqoon kororsi loogu talagalay xidhiidhada kubadda cagta ee dalalka bariga iyo bartamaha afrika faahfaahinta warkan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse xidhiidhka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa oo garabsanaya xidhiidhka kubadda cagta ee jabuuti ayaa ka dhaqaajiyey magaalada jabuuti howlo iskugu jira fikir isweydaarsi iyo aqoon kororsi loogu talagalay wadamada afrika dhinaceeda bari iyo bartamaha ee sekafa loo yaqaan howlaha kulankan oo socon doona laba maalmood waxaa ka qayb qaadanaya sagaal dal oo afrikaan ah oo ka tirsan ururka sekafa ee qaybta ka ah xidhiidhka kubadda cagta ee caalamiga ee fifa wasiirka dhalinta iyo isboortiga ee jabuuti xasan maxamed kaamil ayaa ii sheegay inuu soo dhowe howlahan iyadoo ay tahay markii u horeysay ee kulan noocana lagu qabto jabuuti waa markii ugu horeysa Ah, markii ugu horeysa weeyaan waxay maaragtay fiifaadu een, eh, wax maaragtay een, eh, sakaafada oo dhan laiskugu wada keeno jabuuti laiskugu keeno jabuutina dee hiddo waxay odhan leedahay in dadka si fiican usoo dhoweyso Een, way muujisay jabuuti Een, siiba in presidentga federaationka oo maaragtay fiifaaduna garab gashay si fiican bay arrinka shaqada uga soo baxeen waxa weeyaan eh, horta waa fadhi laga faa'iidaysan doono Eh, fiifaadu u hoggaansan tahay Een, marka waxaan u malaynayaa ninkoodba indhaha ku dhufateen waxa weeyaan maanta si fiican baa maaragtay loo loo wala yimid gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee jabuuti suleymaan xasan waaberi ayaa ii qeexay muhiimadda uu leeyahay kulankan waxaa saa ogtihiin waxaan barnaamij jadiidka fifa markii lasoo doortay wuxuu wuxuu la yimid program jadiida oo horumarinta xakan kubadda cagta kolkaas uu dadka maaragtay si loo hirgeliyo wuxuu goostay inuu maaragtay baarajin maaragtay axaadi seminar ugu sameeyo Eh, marka waa tii labaad halkan ay ku sameynayaan tii ho- tii ugu horeysay eh, laba cisho ka hor waxay kusoo sameeyeen south africa Eh, rajinka maaragtay Sud- suudka la dhaho axaada south africa jirto oo afar iyo tobanka koombe bay kusoo sameeyeen annagaa ku daba xigno maaragtay sekafa jabuuti iyo ku qabteen Eh, waa markii ugu horeysay jabuuti hadda- rajimta haddaan aan aan maaragtay aan hoosgarayno maaragtay oon jabuuti lagu qabto martigelino eh, mahad seminar eh, dad inta le ka soo qayb galeen haddaan xidhiir kubadda cagta nahay Eh, afartan qof baa kasoo qayb gashay oo taa wadan ka socota iyo shan maarata fiifad ka socota sharaf bay noo tahay annaka maaragtay inaan kusoo dhoweyno jabuuti Eh, subcadna way noo tahay maadaama maaragtay eh, markii ugu horeysay wadano badan ay imanayaan jabuuti ay- ay ay arkayaan maaragtay eh, waddanka jabuuti iyo maaragtay horumarintiisa ay arkayaan Eh, mudo- mu- eh, seminaarka seminaarka wuxuu socon doonaa muddo laba cisha Eh, iyo- iyo so- iyo ku socon doonaa halkan Eh, saa u arkayseen eh, furitaanka maanta u dhacay waxaa halkan isku- waxaa- waxaa- waxaa furay wasiirka janaaska ee sportska imdi ayaa furay iyo xogiyihii guud ee maxaa sakafa ayaa ayaa furay aad iyo aad bay iyo maaragtay iyay- iyo qaw- iyo u dhacday si fiican u dhacday aad iyo aad baan anaguna maanta ugu faraxsannahay sidoo kale gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee soomaaliya cabdiqani siciid carab ayaa isna ii tilmaamay siday howlahan waxtar ugu leeyihiin tayada ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya runtii horta waa idin mahad celinayna waqtiga aad siinaysaan horumarinta kubadda cagta Een, halkan waxaan uga soo qaybgalnay een, seminaar ay qabanayso hay-adda fifa ee kubadda cagta adduunka ah seminaarkaas oo loo qabanayo ee, ilaa iyo kow iyo toban wadan oo bariga bartamaha afrika ah soomaaliyana aan xubin ka nahay oo aan ka midnaha wadamadii aas-aasay Een, seminaarkan wuxuu ku taxluuqaa sidii loo horumarin lahaa kubadda cagta iyo caawinaadaha ay fifa ay bixinayso iyo qaabka loo isticmaali lahaa waxaa kaloo iyadana ku jirta caawinaadaha fifa ay bixiso een, sharci ay u sameeyeen oo ayagana een, maantay dadka si fiican loogu jeedin doono ujeedada ka dambeysana ay tahay caawinaada ay fifa bixinayso inuu wadan walbaba sida xeerka fifa uu qabo in nidaamka u degsan loo isticmaalo oo aan khalad la gelin ujeedadaasay ku saabsan tahay way jiraan hadda wadamo oo khalad galay iyo qaab si aan aan sidii hore aan sidii loogu talagalay aan u isticmaalay seminaarka marka waa mid wax lagu saxayo oo la rabo dadka in lagu toosiyo nidaamka ay u isticmaalayaan caawinta la siinayo soomaaliyana maxaa lagu sixi karaa markaa xidhiirka ciyaaraha kubadda cagta oo kale bilmatal ah, iyadoo tan laga faa'iidaysanaya Ee, dhinaca soomaaliya waxaa moodaa inaa wadamada qaar waa dhaanaa Een, qaabka hadda een, shara- shuruucda ay u dejisay fifa caawinaadaha ay bixinaysa iyo qaabkay u bixinaysa sida loo isticmaalo soomaaliya si fiican aan uga faa'iidaysnay Een, waxaana ku jirnaa wadamada ee hadda ee fifa ay ku qanacsan tahay nidaamka ay u shaqaynayaan Een, waxaana aad uga taxadarnaa in aan dhinacaas wax qalada uusan ka dhicin Een, annagoo mar walba ku tashanayna awooddeenna annagoo mar walba macnaha een, ku tashanayna inaan mar kasto ee aanan dhinacana uga leexan xeerka caalamiga ah ee degsan si aan u noqono wadamada saxda ee waxa la bixinaya ka faa'iidaystay ayaan u ilaalinaynaa shuruucda ilaa haddana dhinaceena soomaaliya wax khaldan oo ka dhacay ma jiraan aan ka ahayn in howlaha aan qabanayno nalagu ammaanayo rabadaan muuse v o a jibuuti
idaacadda aroornimo ee v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal ba idilkiinba subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markana kusoo dhowaada heeskii ceelaan ku dhace ku carirsamay codkii baxsanaa ee luul jeelaani
la la la la la
codkaasi fanaanada luul jeylaani ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa saare cabdi axmed iyo xuseen barre iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.